madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa weli laga sugayaa inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub qaar ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay nooca ra-iisul wasaare ay filayaan saynab abuukar maxamed ayaana mikrofonka la dhex qaaday
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed cabdi cali waxaan joogaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaan anigu madaxweynaha aan ku talin laha maadaama hadda lagu jiro in la magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo soomaaliya ay dooda ay cusub tahay islamarkaana hadda la joogo waktigii la magacaabi laha ra-iisul wasaaraha waxaan madaxweynaha kula talin lahaa inuu magacaabo ra-iisul wasaare waddanka jooga oo ra-iisul wasaarahashii hore waxay ahayn kuwa qurba jooga waddanka dhibaatooyin badan aanan ka warhaynin abaaraha iyo xaaladda waddanka ka jira iyo colaadaha sokeeye waxaan kula talin lahaa madaxweynaha inuu magacaabo ra-iisul wasaare waddanka jooga oo magaalada soomaaliya ku dhashay oo oo wax ku bartay isagaa og xaaladda waddanka iyo marxaladihii lasoo maray si waddanka loo badbaadiyo horar loogu wado inuu madaxweynuhu magacaabo ra-iisul wasaare waddanka jooga oo waxaanan ka filaynaa insha allah inay waddanka soomaaliya marxaladii ay ku jirtay ay ka baxda marxalad cusub iyo horumar si loo gaadho inuu madaxweyne magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo waddanka ka warqaba
magacaygu waa maxamed qadar cabdulle haddii aan ka hadlo aragtida ra-iisul wasaaraha an waxaan is leeyahay ra-iisul wasaaraha hadda haddii la magacaabo waxyaabaha ugu horeeya ee baryoortii uu siinayo waa in dalka amnigiisa oo ka shaqeeyo xukuumaddana ay noqoto xukuumad taya leh dowlad goboleedyadana uu si wanaagsan ula macaamilo shaqooyinka ugu horeeyana waddankan maadaama federal system uu noqday in madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda federaalka isku soo dhowaadaan in madaxweynaha federaalka iyo ra-iisul wasaaraha isla shaqeeyaan intuu waktiga xafiiska joogo in khilaafaadka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u yaraado in maaragtay amniga waddanka uu ka shaqeeyo in hay-ado tayo leh oo maaragtay waddanka dib u hagaajiya instituushinada hoose iyo amniga iyo waddanka o dhan in gacanta lagu dhigo nidaamka dinacfinta inuu ka shaqeeyo qof isku wadi kara hay-adaha dowladda iyo dowlad goboleedyada dhan iyo soomaaliya inta kale inuu rajaana waan rajeynaa magacaygu waa nuur shaac cusmaan sheekh cabdulaahi waxaan ka mid ahay dadka ku nool magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha la filaya in la magacaabo waxaan filayaa inuu noqdo ra-iisul wasaare aqoon leh wax fahansan shaqa meesha shaqaa loo baahan yahay ra-iisul wasaare shaqo qaban kara oo adeegyadii bulshada soo celin kara sumcaddii dowladda iyo shacabka soomaaliyeedna isku wadi kara qof noocaas baan rabnaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha la magacaabi doono insha allah waxaan rajaynayaa ra-iisul wasaare shaqa yaqaana oo aqoon leh oo waddanka gudihiisa inta badan inta badan waxaa dhacda inaan maaragtay qof aan shaqo aqoonin lasoo magacaabo laakiin ra-iisul wasaare shaqo yaqaana oo waajibaadka hay-adaha uu soo dhisayo mid kasta waajibaadka ay leedahay garan kara ra-iisul wasaare noocaasa inuu noqdaan rajaynaya insha allah inuu noqdo ra-isul wasaaraha la filayo
bismi illaahi raxmaan raxiim magacay waa maxamuud yuusuf axmed oo ka mid ah shacab ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan dhallinyarada aqoonyahanka ee hadda soo qalinjibisay jaamacadaha heerka labaad ee master digriga aragtideeda ku saabsan ra-iisul wasaaraha cusub oo madaxweynaha laga sugaayo kow an waxaan u arkaa horta ra-iisul wasaaruhu madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare technograda oo si fiican u shaqayn kara waxaa hor yaalla oo ay ugu horeyso reconciliation processka arrimaha dib u heshiisiinta ah anba qaadi kara iyo amnigu ugu horeeyo waxaan rajaynayaa madaxweynuhu inuusan noo xulin ra-iisul wasaare qurba joog ah oo dual citizenship iyo baasaboorro kale haysta ee uu noo xulo ra-iisul wasaare waddanka ku noolaa waaqiciga fahansan xaaladana fahansan sidoo kale inuu ku xusho aragtidiisa iyo kartidiisa shaqo ee aanu ku xulan qaabkan mijeclaysiga ama xisbi ahaan inuu isaga xisbigiisa ka tirsanaan jiray iyo inuusa ololayey sidoo kale inuu ku xusho waxa la yidhaahdo inay isfahmi karaan hadhow markii muddo laga joogo si aan mooshin iyo howlo looga baaqdo oo howlahaas oo curyaaminka la dowladnimada in markaa ay noqdaan laba qof oo wada shaqayn kara oo weliba isfahmi kara baan rajeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu bismillahi alxamdulilah salaan sarsala aan magaca ku baraa waxaa cabdi yuusuf oo ka mida bulshada magaalada muqdisho haddaan su-aashaa dudisay oo ah maxaad aragtida ra-isul wasaaraha cusub la rajeynayo maxaad ka filan kartaa nooca ra-isul wasaaraha cusub la rajeynayo wallahi waxaan ka filan karnaa uun maadaama dalku gaab badan uu jiro dib u dhac u jiro xilli abaara lagu jiro isqabqabsi badan xagga siyaasadda iyo jiil dhiigbax badan uu soo dhacay in ra-isul wasaare isku wadi karo dadka oo dhinacyadoo dhan aragtidooda ka turjumi karo oo inuu madaxweynaha xusho usan koox gaara iyo gruub gaara madaxweyne uusan ama dad gaara uusan meel ugu xulin ama uusan aragtidooda tixgelin si dalku dadku laisugu wado oo dowladdii hore aragtideedii loo sii wixii wanaagsana looga qaato hore loo socdo maadaama dalku dibdhac iyo muddo dheer saddex sano aynu ku jirnay waxaan rajeynayaa madaxweynaha cusub inuu qof uu ka fiirsaday oo muddada mandateka u haysto si wacan ula shaqeeya aragtidiisa ka turjuma waxaana dalkan madaxweynaha aragtidii hore ee afarta sano markii hore muddada xiraajkii hore waxaanu ku baranay ra-iisul wareyaal mid walba hal sana uusan dhamaysan oo buuq siyaasadeed dibdhac dhaqaale burbur laga faa'iido madaxweynuhu inuu ka fiirsado oo qof isaga la shaqayn kara oo aragtidiisa ka turjumi kara oo keensado siaan koox iyo gruub iyo qabiil iyo koox kasta isan ku mashquulin ee aragti dalka iyo dadka Soomaaliyeed ka tirjinta oo hore socda
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay ra-iisul wasaaraha cusub ee ay filayaan inuu soo magacaabo madaxweynaha soomaaliya